dhalinyaradan oo kor u dhaafaysa afartan ruux ayaa waxa ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala dalka sacuudiga waxaana dhowaan midkood xukun daldalaad ah ku fuliyey maamulka aala sacuud saacadihii lasoo dhaafay waxa uu mar kale maamulka aala sacuud xukun dil ah ku fuliyey laba ka mid ah dhalinyaradan oo ay tiradooda guud ahayd afartan iyo shan ruux waxaana hadda xabsiga ku haray afartan iyo laba qof oo dhalinyaro ah dhalinyaradan oo mar kale saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay si joogto ah ula kulmaan handadaad la xiriirta in la wada leyn doono oo ay dil ku xukuman yihiin mid ka mid ah raggaas xiran ayaa ka warbixiyey dilka lagu fuliyey labadaas ruux waxaana uu intaasi ku daray in ay hadda sugayaan oo keliya in la wada laayo dowladda federaalkana aysan waxba ka qaban arrintooda waxaa dhacday safaaraddii wax badan oonu la hadlaynay inayna warkanaga ayna degjala qusayna iyo iyo cabashadanadi haa walaac kalaa soo kordhay oo walaalow shalay subaxdiiba waxaa dhacday laba naga mid ahaa in iyagana dilkii lagu fuliyey markay xaaladdu halkaa marayso haddaba waxaa nooga caddaatay inaan de kolley wax muuqdo oo la taaban karo oo dadka nagiyo dowladdanada ay noo qabatay inayna jirin weli dilkiina nugu socdo annagana de aanu walaalahan halkay mareen shalay aanu annaguna taaganahay oonu sugayno de oo ma berri baa albaabka laydiga saaraya mise caawa laydiga saari labadaa xaaladanada inay kusoo dhamaatay waxay noo sheegayaan inay nalalaynayo xug baa dilkii nagu dhacay nalalaynaya noo sheegayaan markii aanu aanu waraysanay inay nalalaynaya noo sheegan iyagu noloshanada dee walaala waa dareemi kartaa dad dadkii qaybna laga laayay dee kuwii kalena sugaya waa dareemi kartaa ciidiga meesha taagan waxbana ma cunno waxbana ma cabno wax haba yaraadee naga degaa oo cuntii ma jirto hadda intaa dilkuu nagu bilaabmay muddada aan kuu qabtay iyo maalinka maanta ay kulaadayo intii dhahaysay dee wax naga degaa ama cunto ama biyihii maba jirto oo xaaladanada horta xaaladulxaalka iyo hubinta la-aantaasaan ku nool lahay waxaa mar sii horeysay sidan oo kale maamulka aala sacuud xukun dil ah ugu fuliyey wiil soomaali ah dhalinyaradanna waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada ku xiran jeelasha ku yaala sacuudiga waxaana marar badan ay sidaan oo kale ka hadleen warbaahinada dowladda federaalkana oo isku sheegtay inay xuquuqda soomaaliyeed soo dhiciso iska daa in ay wax u qabato ee dhagaha ayayba ka furaysatay